gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa si wada jir ah xarigga uga jaray xarunta keedka tallaalka dowladda hoose ee xamar ee degmada cabdicasiis munaasabadda daafurka xaruntaasi ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah agaasimayaasha gobolka banaadir shaqaalaha waaxda caafimaadka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale cabdiraxmaan axmed maxamuud agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey dhismaha xarunta isaga oo sheegay in baahi weyn u qabeen hirgelinta iyo qalabeynta xarunta keedka tallaalka dowladda hoose ee xamar mudane guddoomiye maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaan u joogno xarigjarkii keedka dalaalka gobolka banaadir keedka talaal gobolka banaadir gudoomiye wuxuu soo maray taariikho kala duwan gobolka banaadir markuu la soo wareegayo xaruntan waxay ahayd xarun aad u baaba'san oo ma aragtay aan loogu aan loogu shaqayn karin saddex milyan oo gobolkan degan ama talaal looga baahiyo gobolka banaadir iyo agaasinkii iyo tiimka waxay isla go'aansadeen in xaruntan laga maarmaan ay tahay in dib loo dayactiro ma aragtay xarun standara oo saddex milyan oo bulsho ku dhaqan gobolkan banaadir u shaqayn karta ay noqoto mudane gudoomiye waxaa iska kaashtay shaqadaas hay-adda unisef qaybteeda hay-adda unisef qaybta sooshiyaalka iyo hay-adda weyn ee j b l j iyo gobolka banaadir adeegan wuxuu ku imaaday iskaashi iyo ma aragtay wada shaqayn guud gobolka banaadir iyo ma aragtay hay-adahaas la shaqeeya agaasinka gobolka banaadir iyo agaasinka caafimaadka mudane gudoomiye waxaa sharaf inoo ah maanta wixii ka dambeeyo inay noqon doonto xaruntan xarun kayd tallaal uu leeyahay gobolka banaadir loogu adeegi doono saddexda milyan ee ku dhaqan bulshada gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in ahamiyad gaar ah ay u leedahay horumarinta caafimaadka dalka iyo in dadweynaha caasimadda ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh maanta farxad ayay noo tahay inaan keydkii tallaalka aan ka daafurno degmada cabdicasiis gobolka banaadir guud ahaan meeshii uu noqon laheeda keydka inay noqoto xeebtii liido degmada cabdicasiis waa runtii farxad ayay noo tahay waxaana mudan inaan uga mahad celinno hay-adihii gacanta ka geystay oo hadday nagala joogaan akhyaartan ay nagala joogto unisef iyo j b l g iyo w h o markaad caafimaad maqalnaba unisef iyo w h o ayaa nagu soo degdegta mar walbaba dhegtayna marka waa uga mahad celinaynaa runtii juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan iyo badbaadinta ubadka soomaaliyeed ama hooyada iyo dhallaankaba maxaa yeelay beeska cid kasta ama mas-uul kasta ama shaqsi kastaba beeskiisa waa hooyo iyo dhallaan waa hooyadii dhashay iyo maruu isagu dhasha uu kubcaayo uu koraayo marka hadda ka hor waa la soconnaa xaaladayna siday ahaa jirta iyo duruuftayna keydka tallaalka sidau ahaa jir waa la soconnaa maantana runtii meesha aan arkay oo hadda aan daafurnay ayay nasiib u yeesheen dadka magaaladan muqdisho caasimadda soomaaliya dhowrka milyan ahaa in keydkooda halkan uu noqdo taasna waxawaaye waxaa uga mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysata gobolka banaadir doorkiisa ayuu qaatay hay-aduna doorkooda ayay qaateen iskaashiga aan sheegi jirnay ayay hay-aduhu qaarkood aaminsan yihin anuguna sidaasaan aaminsana marka wax dhiib aan wax kula dhiibi sidaasaan aaminsannahay sidayna ula shaqeeyeen marka waa ku mahadsan yihiin xaruntan oo muddo ku dhow soddon sano burbursaneyd islamarkaana aana helin wax dayactir ah ayaa hirgelinteeda muhiim u ahayd horumarinta tayada tallaalka dalka